aan ku bilownay dowladda britain ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in uu orodyahanka caanka ah ee maxamed faarax dhiirigelin u yahay bulshada britain oo dhan kadib markii uu barnaamij uu kaga sheekeynaya noloshiisa ku sheegay in dalka britain qaab tahriib ganacsi ah lagu soo geliyey isaga oo da'yar afhayeen u hadlay dowladda britain ayaa sheegay in sheekada maxamed faarax ay muujinayso xasuusin naxdin leh oo ku saabsan argagaxa ganacsiga tahriibta warbixin gaar ah oo ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
sheer maxamed farax waa xuseen cabdi kaahin magaca ay hooyadii aabihii u bixiyeen sida uu sheegay isaga oo ka hadlaya barnaamij uu kaga warramayay noloshiisa ayuu ku sheegay in isaga oo sagaal jir ah biritan lagu keenay qaab tahriib ah magac aankiisa ahayn ayaana lagu soo dhoofiyey sida uu xaqiijiyey laba daqiiqo oo hordhaca oo laga baahiyey barnaamijkan waxaa ka muuqda moo faarax oo la dareemayo inay shucuurtiisu u kacsan tahay laakiin uu geesinimo ka muujiyey inuu ka hadlo nidaamkii guraacnaa ee loo soo dhoofiyey iyo qaabkii loola dhaqmay ser brandon foster oo ah cagti samaale sida moo faarax oo kale una dhashay dalka britain ayaa sheegay in sheekada moo u qalanto in shirkadda filimada ee hollywood ay filim ka samayso aqalka madaxtooyada britain ayaa sheegay inay muhiim tahay in lasii wado la dagaalanka magafayaasha ka ganacsada dadka dhinaca kale dadka taageersan sheekada mo farax ee britain iyo caalamka kule magaca ayaa soo badanaya doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay adeegyada caafimaadka maanka ayaan weydiiyey saamaynta caruurta uu ku yeesho dhibaatooyinka tahriibka walaal saameyn weyn bay ku yeelan kartaa ilmaha iyagoo yarla tahriibiyey tahriibiyey markaan leenahay waxa weeye waa ilmo waaridkii dhalay usan la socon oo dad kale ay wataan oo meel wata ama ha isla ogaadeen waaridka maisla isla ogaani markay weynaadaan dhibaatooyin badan oo meelo badan taabanaysa noloshooda ayay la kulmaan sidaa darteed wadankan u k aan joogno waxay qasab ka dhigeen dadka professionaalka dhakhaatiirta neersiska macalimiinta booliiska in sanad kasta ay sameeyaan coros ah waxa la yiraahdo human trafficking and modern slavery dadka la tahriibinayo sida sharci darada lagu tahriibinayo iyo adoonsiga casriga waxay u baxsheen oo ah qofkii inta qola meel keento inay ku haysato say rabto ay ka yeesho marka dhibaato weyn bay u keeni kartaa ilmaha keligood la kaxaynayo la tahriibinayo meelo kale waaridkood la-aantood la geynayo dad kale gacanta ku haynayaan munaa cali oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee magaalada northampton oo ku taalla bartamaha britain laga soo doorto si gaar ahna ula shaqaysa jaaliyadda soomaalida ayaa ii sheegtay inay muhiim tahay inay jaaliyadda soomaalida ee britain iyo yuruba ay ka hadlaan carruurta soo martay dhibaatooyinka tahriibka waa mahadsantaha cabdixaafid dhibaatooyinka oo carruurta oo tahriibka lagu keeno oo waalidiintooda la soconin waa dhibaato aada u weyn waxaa ka mid ah dadkii keenayo inay ku shaqaystaan ilmaha oo si mataqaanida loo abuse gareeyo caruurta marka waxaa loo baahan yahay jaalidadaha oo soomaalida oo u k ama maxaa la ii sheeg yurub joogto inay arrimahanita si fiican uga hadlaan xogayaha maaliyadda britain adiim sahawi ayaa sheegay inuu hambalyo niyad ah u dirayo muafaarax kuna tilmaamay shaksi gobonimo leh sheekadiisuna ay taaban doonto malaayiin qof sahawi ayaa sheegay maadaama oo isaga oo koob iyo toban jir ah oo ciraaq ka soo qaxay sheekada mo faarax in ay si shaksi ahaana u taabanayso waa mucjiso ayuu yidhi inuu ka sheekeeyo hagardaamo soo martay isagaoo da'yar dadka ka faallooda tahriibta carruurta ayaa sheegay in ujeeddada moo faarax uu ka leeyahay barnaamijkan ay tahay inuu iftiimiyo dhibaatada tahriibtu leedahay seer moo faarax oo ku guulaystay afar biladood oo dahaba ayaa hore u sheegay inuu britain yimi isaga oo qoyskiisa la socda kana soo dhoofay soomaaliya laakiin barnaamijkan ayuu ku sheegay in aabihii ku dhintay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay soomaaliya qoyskiisuna iminka waxa ay ku nool yihiin beer ku taalla galbeedka somalilan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda britain ayaa sheegtay in moo faarax uu ka hadlo dhibaatooyinka tahriibta inay wax weyn ka bedeli doonto dadaalka loogu jiro la dagaalanka dembiyadaasi laga galo dadka dhiban oo dagaalo iyo xiisado adag uga qaxay ee dalalkoodii cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london